wasaaradda maaliyadda puntland ayaa magaalada hadaafdimo ee gobolka sanaa ka hirgelisay xafiiska maaliyadda iyadoona xariga ay ka jareen maamulka gobolka madasha xarigjarka xafiiska maaliyadda waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka kan magaalada hadaafdimo iyo waxgarad ku-xigeenka agaasimaha daqliga wasaaradda maaliyadda puntland cabdiqaadir axmed xaashi ayaa ka waramaya xarigjarka xafiiskan waa fursad wadaniyeed oo runtii dee in wadankii socdo bay ku tusaysaa oo horumarku uu socdo waa tan amniga oo dee amnigii bay ka qayb qaadanaysaa dhinac kasta waa mid dhaqaalo oo waa sidii hore loo sheegay oo dhaqaalihii bay ka mid noqonaysaa oo waxa weeye dhaqaalo abuur hadduu yahay heer degmo iyo hadduu yahay heer maxaaku gobolba intaba iyo heer maaragtay puntlandba intaba ay ka qayb qaadanayso way noqon doontaa faa'iidooyinkaasoo dhan ayaa dhalan doona marka waa guul u soo hoyatay hadaafnimo oo runtii aad dee magaalo weyn oo taariikhiya hadaafnimo maaha meel aynu hadda baranayno maaha waa meel jirtay weligeed una baahanayd runtii ka hor in ka samiyo wax ka baalaalanba ay yeelato baan aaminsanahay marka aad iyo aad baan runtii intii ku tacabtayba arrintaa halkaa keentay annagu dee waa nimo uun maahe laakiin waa ku tacabteen aad baan idinka mahad celinaynaa waxaanuna insha allah aanu rajaynaynaa dhammaan codsiyadii halkan ay maxaan ku rahdaayey odayaashu ay yidhaahdeen inay fusho waa gudbinaynaa haddii eb yidhaahdo dhammaan bahayahan in wax laga qabto haddii eb yidhaahdo waxaa la yihi roob maalin laguma dhisin step by step weeye maalinba wax la qaadayaa taako maanta marka taakaynu qaadnay waxaan rajaynaynaa taakada ku xigtaa inay noqoto in magaalada horumarintii aad ka hadasheen in la qabto oo ay ka mid tahay m c h kii ay ka mid tahay meelihii booliiska intaba ay runtii ay dhacaan baanu rajaynaynaa waana fulaysaa codsiyadaana waa gudbanaynaa haddii ilaahay idmo waxaanu insha allah rajaynaynaa goobtaana inay noqoto goob santar ah oo weyn oo runtii isbeddel weyn weyn weyn soo siyaadisa baa la filayaa haddii eba yidhaahdo dabcan yes waa saa u sheegteenoo waxaanu rajaynaynaa kasamadan inay bataan waana badan doonaan haddii ilaahay idmo laakiin maanta waxaynu joognaa hadaaftimo hadaaftimo oo goob istiraatiiji ah hadaaftimo oo goob wax soo saar leh aanu annagu aanu is leenahay weeye maxaa yeelay waa goob aad iyo aad dhinac kasta laga fekeray inay ku habboon tahay custom weyn oo runtii halkaa inuu ka dhaco ilahay idinkiisana waxaan rajaynaynaa inay noo hirgasho waxaan rajaynaynaa dhammaan faa'iidooyinka aan filayn doona inay inay ka dhacaan haddii lahaa idmo dhammaan faa'iidada aanu is leenahay degmada way gaaraysaa inay gaarto maxaa yeelay waxa ugu yar waa dowladda hoosoo halkan soo fadhiista iyaduna
qaar ka mida xubnaha ka qaybgalay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la helo xarun lagu qaado canshuuraha
intii uu joogay madaxweyne siciid cabdulaahi deni dhismayaasha ugu badan waxaa laga qabtay magaalada badhan marka laga soo bilaabo xerada tababarka ciidanka guriga qaybta booliiska saldhigga booliiska dowladda hoose maxkamadda debada midkeed bay leeyahay wasaaradda waxbarashada maxkamadda guriga wasaaradda maaliyadda ee labada degmada badhan waxaasoo dhismaahoo dhan waxaa la fuliyey intii uu joogay mudane saciid cabdulaahi deni oo laga fuliyey magaalada badhan waxaan leenahay oo odayaasha leenahay cabashada ay ka cawdeen xagga saldhigga iyo m c h-ka iyo insha allaahu agaasimaha ka hadli doona waxaynu maanta halka u joognaa inaynu daah furno kastamka wasaaradda maaliyadda ee dowladda puntland oo laga furayo maanta magaalada hadaafdimo runtii iyadoo kastamkani uu muddo soo socday dowladdan aanu muddo sugaynay dowladdu wayna soo gaadhay kastamkiina maanta waxaynu u furnaa daahfurkii baynu u joognaa maanta in la daah furo oo cashuurihii ay shaqeeyaan cashuurihii beriga iyo cashuurihii kaleba ee kastamka marka waa soo dhoweynaynaa wasaaradda maaliyadda waa markii ugu horreysay oo magaalada hadaaftima ee gobolka sanaag yeelato xafiis maaliyadeed